wadanka soomaaliya markii laga soo tago ammaan darida guud ee jirtay ee nimanka shabaabka dhibaatada labaad ee dowladnimada soomaaliya hortaagan waxay tahay midnimadii dalka kala dhantaalan dowlad dhiskii waxay ku tahay caqabad dastuurkii waxay ku tahay caqabad wax kastay waxay ku tahay caqabad hadda nin walba waxaa ciisaantiisu ceel keensadaaya aniga waxaan rabaa midnimada in laygala shaqeeyo waana waa toddobada kun ree axmed gurey ee ka qalin jibiyey oo maanta labeentii bulshada ah hadday u istaagaan in igala shaqeeyaan inaan ku guuleysan karo waa hubaa lagu guuleysanaya ahmiyad aad u weyn ay leedahay midnimada dalka nimankaas walaalahayna reer somalilan oo runtii gocasho aad iyo aad u weyn tabanaya gocashada ay tabanayana ay tahay mid xaq ah oo dhab ah waxay u baahan tahay dhammaanteed sidii aan gocashada iyo xanuunka iyo dhibaatada ay dareemayaan aan oga soo baabi'in lahayn soomaaliya inteeda kalena ay dib ugu soo laabtaan aan oga shaqayn lahayn kolley waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga ergey ahaan iyo xafiis ahaan hawshaas ayadaa waa wadnaa meel fiicanna waa maraysaa wax iska bedelay wadahadaladii iyo siyaasadii dowladda soomaaliya iyo bolosiga ay kula dhaqmaysay somalilan iyo wadahadaladeedana ma jiraan meeshayna kasii soconayaan waxaan rabnaa dhammaantiin inaad garab iyo gaashaan iigu noqotaan saddexda shay marka aan ku celiyo oo aan rabno inaan ka shaqayno waa waxbarashadii oo la garab galo safaarax aan gacan ku siino si aan jahligii meesha oga bixino qodobka labaadna waa amnigii dalka oo nimankaa nabadiidka iyo xagjirkaa sidaan dhammaanteed wax oga wada qaban lahayn iyo sidii midnimada dalka aan kusoo celin lahayn